إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weeraro dhabagal ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo askar looga dilay maamulka jubbaland ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira duqayn iyo dagaal toosa ku qaaday xabashida haysta waajid bakool iyo yugandheyska haysta beriire ee shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa dhaawacyo daran ku gaadheen shil gaadhi oo ka dhacay gobolka bari xilli ay ka baqayeen in la qarxiyo maktabka dacwada degmada jamaam ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey mu'adiniinta jamaam ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabad lagu dhiiragelinaya ardayda dhigata machadka imaamu sakhaawi ee qiraa'aadka ayaa lagu qabtay xarunta machadkaasi oo ku taala degmada jilib دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo askar looga dilay maamulka jubbaland waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weerar kamaayan ah oo saacadii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen askarta maamulka jubbaland oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo khasaaraha ka dhashay weeraradaas ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada askarta maamulka jubbaland ay gaartay ilaa toban askari dhaawacyada ayaana ah ugu yaraan saddex ruux waxaana ku jira dadka dhaawamay taliyo hor in magaciisa lagu soo gaabiye xasan fanax dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dagaal toos ah iyo weerar duqeyn ah la beegsadeen xabashida ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool iyo sidoo kale yugandheeska ku sugan shabeellaha hoose etoobiyaanka ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa xalay waxa ay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab weerarkaas waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona faahfaahin dheeraada laga haynin khasaaraha ka dhashay dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay tiro madaafica ku garaaceen saldhig ciidamada ka soo duulay dalka yuganda ay ku lahaayeen deegaanka berir ee duleedka magaalada afgooye ee shabeellaha hoose ilaa dhowr madfac oo hoobiye ah ayaa gudaha xerada ku hobtay ilaa haddana tafaasiil dheeraada lagama hayo ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa dhaawaci daran ku gaareen shil gaari oo ka dhacay gobolka bari xilli ay ka baqayeen in la qarxiyo cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay ka gadaal markii gaari cabdibilaaw ay saarnaayeen uu kula rogmaday bartamaha magaalada boosaaso wararku waxa ay sheegayaan askarta dhaawacantay tiradoodu ay tahay kow iyo toban walow ay suuragal tahay in intaasi tiradu ay ka badan tahay askarta ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa saxaafadda waxa uu u sheegay in afar ka mid a askarta ay miirdaboolan yihiin oo wax ogaala aanay lahayn dhawacyada askarta ayaa goobta laga qaaday waxaana la dhigay isbitaalada magaalada boosaaso halkaas oo lagu dabiibayo shilkan oo dhacay maalintii shalay ayaa yimiday ka gadaal markii gaariga xawaare aada u sarreeya lagu kaxeeyey maadaama saraakiisha iyo ciidamada maamulka puntland ay ka baqayaan in xarakada shabaabul mujaahidiin ay qarxyo la beegsato waxaa xusud mudan in askartani ay ka yimaadeen meel ka baxsan magaalada boosaaso islamarkaasina ay gurmud u ahaayeen askari dhaawaca oo saaxiibkood ah kaas oo ay doonayeen in ay dhiig ku shubaan askarigaas ayaa waxa uu ku dhaawacmay qarax daraad ka dhacay gudaha magaalada boosaaso kaas oo xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyadiisa ay sheegatay qaraxaasi ayaa waxa uu garaaftay ugu yaraantii toddoba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland kuwo kale ayaana ku dhaawacmay askarta dhaawacyada qaba ayaa waxaa la agseexshay saaxiibkooda ay doonayeen in dhiig looga shubo qalqal xoogle ayaa ka muuqda madaxda iyo saraakiisha iyo ciidamada maamulka puntland iyagoo ka cabsi qabin xarakada shabaabul mujaahidiin ay qaraxyo la beegsato amaba ay weerar foolkafoola kusoo qaado culays iyo cariir xoogle ayaa la saaray dadka ku dhaqan magaalooyinka boosaaso garowe iyo gaalkacyo ciidamada ayaa handadaad iyo hanjabaad waxay ku hayaan dadka shacabka ah waxaana xubsid mudan in mararka qaar la fuliyo howlgallo dad lagu xirxiro sababta waxaa weeye cabsi maamulku uu ka qabo in xubno ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin bulshada ay ku dhex jiraan islamarkaasina ay soo abaabulayaan weerar ayaga ka dhan ah maktabka dacwada jamaama ayaa dowro diini ah u soo gabagabeeyey mu'adiniinta masaajida jamaama ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed amiin ayaa ka waramaya dowradan oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa loo soo xiray mu'adiniinta masaajida degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka dowrada oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxa ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah qaar ka mid ah mu'adiniintii ka faa'iidaystay dowrada ayaa warbaahinta kaga warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen muddadii ay u socotay dowrada magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi shacabdi cumar dowrada maasha allah waxaan ku qaadanay duruus aad u fara badan oo aan la soo koobi karin insha allahu tacaala laakiin wax yaraan aan ka sheega insha allahu waxaa ka mid ah dowrada aan meesha aan ku qaadanay kitaabu dahaarati fi salaati iyo kitaabu salaati arkaanu salaati shuruud salaati mubdilaat salaati iyo waxaa ka mid ah atawxiid alwalaa walbaraa awliyaa araxmaani awliyaa shaydaani waxaa ka mid ah tasxiixu laadaani macna alaadaani iyo waxaa ka mid ah iyo macaani aad u fara badan sidoo kale qaar kale oo ka mid ah mu'adiniintii dowrada loo soo xiray ayaa ka warramay waxyaabihii ay ku barteen iyagoona maktabka dacwada ka codsaday in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah maasha allah maasha allah barakeet urustumniyo waxaa ka mid ahniyo tawxiidka sidii oo meesha alwalaa albaraa maasha allah aad aad waa adi waa macalimiin badan alxamdulilah allah barakeey macalimiintana fiican baa ku qaadana oo aad aad dhuux leh aad aad niyo allah ku barakeyniyo waxa u dacayna macalimiinta macalin dhala allah ka dhigo marka allah allah jisaha kala khayr juhd weyn baan u bixiyeen maasha allah aad aad sidii anigu meesha usoo xaadir anka xaadir u ahaayeen waa saasa u baxay insha allah dowro fara badan ayaan ku qaadanaa hadda la soo koobi karin dowlad macalimiin fara badan ayaa noo soo xiray dowro toddoba beri ayay socotay toddoba beri ayay socotay madkabka dacwada waxaan ka codsanaynaa dowladda aneeta wax badan ay noo qabatay inay noogu soo celceliyaan ayaan rajaynaynaa aad maktabka dacwada ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa marar badan sidan oo kale dowraad u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta diimeed ee bulshada warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan munaasabad lagu dhiiragelinaya arday dhigata machadka imaamu sakhaawi ee qiraa'aadka ayaa lagu qabtay xarunta machadkaasi oo ku yaala degmada jilib maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid a culimmada diinta islaamka waaliga jubbooyinka iyo marti kale ayaa lagu qabtay xarunta machadka imaamu sakhaawi ee qiraa'aadka kaas oo ka furan magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka ardayda dhigata machadkan ayaa ka gudbay marxaladdii saddexaad ee waxbarashada iyagoo u sii tillaabay maraaxiil kale oo ay horay ugu sii soconayaan barashada culuumta qiraa'aadka maamulaha machadka imaamu sakaawi ayaa ka warbixiyey taariikhdii la aasaasay machadka iyo xaaladda waxbarasho ee machadkaasi waxaa la aasaasay ama la furay sagaaliyo tobanka dililqicida kun afar boqol afartan iyo kow laba bil kadib muraajaca markay socotay kadib waxaa toos loo bilaabay daraasadii loogu talagalay muqararkii ahaa sida tasxiixu tilaawa iyo kutubadii tajwiidkii qiraa'aadkii shaadibadii xifdigeed ardada mushaarikiinta guud ahaan waa sidai hadda la sheegay toddobaatan iyo afar qof ardadaas guud ahaan tiradoodii waa afartan qof ayaa gudubtay muqaabaladan tii saddexaad ah waxaa kale sii weheliya ayagana kuwo aan ka fogeyn intaas laakiin u baahan tadriib kale in fursad kale la siiyo ayagana sheekh maxamed balli iyo sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kana soo qaybgalay xafladdan ayaa kelimaad muhiim ah oo ku saabsan fadliga qur-aanka ka jeediyey munaasabadda dadku waxay haystaan waxa ugu qiimaha badan waa diintooda weeye ruuxu wuxuu haysto oo uu milkiyo oo uu hanto awlaaddiisa maaha reerkiisa maaha hantidiisa maaha saaxiibbadii maaha wax weye meeshuu ku dhashay maaha waxaa ugu qiimaha badan oo ruuxu haystaayo waa diintiisa weeye waxay saxaabatu rasuulilaahi ay la cararayeen oo ay xabasha iyo najaashi iyo yathrib la aadayeen oo ay hameenkii u gurguuranayeen oo ay la cararayeen waa diintooda weeye nabigeena sal ly slm noo sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah qur'aankana waa shifaaun lima fi suduur wa hudan wa hanuun wa raxmatu lilmu'miniin mar allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku sheegayaa xuja yaa ayuha الnaasu qad jaaءakum burhaanu min rabbikum mar nuur buu ku sheegaya ilaahay subxaanaه wa tacaala waأnzalnaa ilaykum nuura mubiina mar allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku sheegaya qur'aankan aad baranaysaan walaalayaal inuu yahay xarig xagga korena ilaahay uu ka hayo xagga hoosena adigu aad haysato ugu dambayntii xafladda waxaa soo gunaanaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah qofka xaafidulqur-aanka waxaa laga rabo marka waxaan rabnaa in waxa weeyaan la akriyo lagu tadaburo oo la noqdo dad dabeecadoodao dhan qur-aanka uu noqdo nabiga dabeecaddiisa maxay ahayd kaana khuluquhu alqur'aan dabeecaddiisao dhan qur-aanka ayuu ahaa qur-aan socdo ayuu ahaa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam qof walba oo xaafidana waxaa la rabaa qur-aan socdo inuu noqdo wuxuu qur-aanka ka reebana uu ka reebtoonaado wuxuu qur-aanka farana uu fartoomo marka quraa'du waxa weeyaan aad iyo aad ha isku ilaaliso alqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanka xujo ayuu kuu noqonaya aduu kuu doodayaa ama aw calayka adugu kugu doodayaayo waxa weeyaan oo maalinta qiyaama laga yaabaa inuu kugu markhaati faro macadka imaam muuse qaawi ee qiraa'aadka ayaa waxaa wax ku barta arday isaga timid meelo kala duwan kuwaas oo baranaya culuum ku saabsan qiraa'aadka maxamed daahir raad ayuu u mahadsan yahay wuxuu inoo faahfaahinayay war ku aadan munaasabad ka dhacday magaalada jilib taas oo lagu dhiiragelinayey ardayda dhigata machadka imaamu sakhaawi ee qiraa'aadka oo loogu qabtay gudaha xarunta machadka warkii subaxnimo saaka idaacadda islaamiga alfurqaan aad kala socoteen waa inagaa intaa